iyo-saafgaradkan ayaa qayb ka ah heshiiskii difaaca iyo iskaashiga dhaqaalaha lagu tilmaamay ee horey u kala seexdeen dowladda federaalk iyo tan turkiga wafdi ka socday xukuumadda ankara ayaa maalintii shalay yimid magaalada muqdisho si ay qalinka ugu dugaan is-afgaradkan dhex maray iyada iyo dowladda federaalk waxayna la kulmeen wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowladda federaalk ninka lagu magacaabo axmed xasan aadan is-afgaradkan ayaa kusoo aadaya iyadoo warbixin dhowaan ay faafisay hay-ad caalami ah lagu sheegay in la boobay kalluun badan oo ku jira badda soomaaliya weliba nooca qaaliga ah si gaar ah loo beegsaday soomaaliya baddeeda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay biyaha u khayraadka badan ee galbeedka badweynta hindiya sidaasi darteed haddii si wanaagsan loo maalgeliyo soomaaliya waxay kaalinta hore ka gelaysaa wax soo saarka kalluunka caalamka sida ay sheegayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka u dhundalola geeska afrika kulammada iyo heshiisyada noocan ee safgaradka waxay xuseen in laga leeyahay dano siyaasadeed oo gaar ah taasoo dalka iyo dadka soomaaliyeed aysan wax faa'iido ah u lahayn xukuumadda uu majaraha u hayo rajab tayib ordogan madaxweynaha waddanka turkiga waxay haatan gacanta ku haysaa eelihii dhaqaalaha ee waddanka sida dekedda iyo garoonka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana labada meel laga eriyey boqolaal dhallinyaro soomaali ah oo ka howlgalaya dekedda iyo garoonka weyn ee aadan cadde kuwaasoo dowladda turkiga beddelkooda keentay dhallinyarada soomaalida kuwa turkisha ah oo dalkooda hooyo gidaarajiif ku ahaa